بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته dhuegeystayaal hamiin filmeelba isin rogdana haka dhawaada barnaamijka kulanku warsanna waa miin walba isin ku barta idaacadda warsan ee magaalada tanbaydhabo dhuegeystayaal hamiinimo khamiisa gala intuu taarigdee kee dunta tumiinkooda bilada sagaalaad lammada kun iyo toban sagaalka qodobada shirgadiisan barnaamijka kulanku warsan oo dhammadu haddii laara dhuegeystayaal anasinkaay waliba ku mid aha ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre ayaa weliba degmada xudur ee gobolka bakool usu kula kulamaya odayaasha dhaqanka ee degmada xudur welibana saasoo kale usula kulamaya guddoomiyaasha degmooyinka xudur rabdhuura iyo tijoglow welibana usukula hadalaya sida limhojiilaya amniga iyo saasoo kale arrimaha bulshada usoona amarsi haydaha shardun ee koolgalowa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya barnaamijkaas inkaayna dhugunsiyaalla saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo namadu haddii laar weliba ku mid ah wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya iyo weliba usa faahfaahin ku biyey qorshaha amniga ee deegaanada galmudugga oo dhowaan ciidamada lawareegana welibana wasiirka usu sheegay in qorshaha amniga deegaanada galmudug soya sidii walonqabadadhahaya isbeddelka dib lagu soo biyo ciidamada shaldun ee koolgalowa deegaanada galmudugga wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka puntland cabdisamed maxamed iyo waliba uu siinaya ciidamada maamulka puntland usu kula hadalay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland welibana usu sheegay inay amniga garowe iyo gacanwiin iyo kujeysadan ciidamada shadow saasoo kale qodobada barnaamijka kulanku warsan oo nimadu hadilaar waliba ku mid ahaa wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya axmed ciise cawid iyo weliba usu kuribiyaya waxyaabihii qofsoomi muddadii lito bilood ee soomaaliya haysatay shirka guddoonka jaamacadda carabta gudoomiyaha maxkamadda sare ee soomaaliya baashi yuusuf axmed iyo weliba usageega magaalada muqdisho usu ku furaya imtixaamlan galow afartunga jaga garsoornimo iyo saasoo kale konton kalkaali oo iyo qaadi doonta maxkamadda shardun ee gobolka banaadir qodobadaas iyo qodobo kale barnaamijka kulanku warsan oo dhammada siinkaay dhugunsiyaalla barnaamijka oo kule bahsaaray waan sinadara siin doone anoo cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid rashkaboy dhanka farsamada madakudirta weliba ay maamudo doone saaxiibkayga maxamuud ali cabdulaahi gaabsha markale iyo barnaamijka kulanka warsan waa yahay dhugunsiyaal idaacad warsan ee magaalada tanbaydhabo iyo noordaratan weliba hawada singalaha miinfana barnaamijka kulanku warsan cabdirashiid rashkabo iyo alaboonku barateen dhugunsiyaala ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya mudane xasan ali khayre iyo weliba usa kulamo shaldon usukuwada degmada xudur ee gobolka bokool usoona la kulame odayaasha dhaqanka ee degmada xudur welibana saasoo kale usukulaadalaya sidii lugmada ilaahay beelo degmada xudur ee gobolka bokool iyo saasoo kale deegaanadaas kale weliba usa saasoo kale la kulamaya guddoomiyaasha degmooyinka xudur rabdhuura iyo tijoglowa usoona kula hadalay sidii linxoojiilaya amniga iyo arrimaha bulshada islamarkaasna usaamarsiiya hay-ado shardun ee koolgalowa deegaanada koonfur galbeed ee soomaaliya haddaba waa ku ra-iisul wasaare xasan ali khayre ee arrintaasi ku hadalow dad soomaaliyeed oo aan dhaqaalo badan haysan oo dowladnimadu ku yareed sanado badan oo iyagu isku tashaday oo tusaale u noqday soomaalida intooda kale waxaan qirayaa markii aan magaalada nimid in dadkaas ay qurxi ka muuqatay in dadkaas uu qab ka muuqday in dadkaas ay ahaayeen dad soomaaliyeed oo soomaalinimada qiimo u yeelay waa mahadsantihiin sharafta aada soomaali usoo hoyseen aada iyo aada ayay taariikhda ummadda soomaaliyeed idin ugu sugantay wiilashii iyo gabdhihii soomaaliyeed ee dalkan ka soo xoreeyey gumaysiga shuruud cidna kumay xiri jirin xoole cid maanay weydiin jirin waxay ku bixiyeen dhiigooda iyo wixii yaraay ay haysteen si ay annaga gacanta noogu geliyaan dal xor ah xudur waxay xasuusisay gobonnimo doonkii iyo xorriye dhaliskii waa mahadsantii haddii dad soomaaliyeed marar badan ay ku fikireen jidka naga horeeya wuu dhib badan yahay buuro dhaadheer baa naga horeeya godad baa naga horeeya culays baa jira waxaan dhihi lahay haddaad maqlaysaan kaalaya ku quusqaata xudur siday cadowga isaga xoreeyeen iyadoo aan cidi taakurayn marka la fahmo inay mudnimadu muhiim tahay isku duubnidu ay waajib tahay qaradnimadu ay quwo tahay marka la garto in kala qoqobnaantu ay hoog tahay marka la garto marka la garto in qof waliba uu ximbaarsan yahay mas-uuliyadtiisa ka weyn oo ku salaysan qarannimo ayaa waxaa imaanaysa tusaalooyin aan wax ka baran karno oo ah sida kuwa xudur aniga iyo madaxweyne cabdicasiis iyo wasiiradii iyo xildhibaanadii ila soso socday nagu waajib ma aha inaan wax idiin sheegno waxaad xaq noogu leedihiin inaan wax idinka baranno wixii aan idinka barannayna aan ku dabaqno dalka intiisa kale waa aaminsanahay wixii xudur laga sameeyey intiyglowna laga samayn karo rab dhuurana laga samayn karo dalka intiisa kalena laga samayn karo haddii haddii la qaato khibraddii laga dhaxlay reer xudur wiilashii iyo gabdhaha soomaaliyeed oo dhallinyarada ah oo cid walboo magaaladan soo gashay iyadoo kontaroosho oo dhiil walboo caanaha furta oo qori gelisa oo qof walba jeegakooda baarta oo habeenkii jidadka socdaa inta waagu ka baryaayo si ay u hubiyaan inaanay soo gelin qof aan la garanayn waa wixii aan laba sanayo bar u sheegayna shacabka soomaaliyeed aniga madaxweynahayga oo ah dowladnimadu waa dadkoo isu tegay waa wiil iyo gabar isxalqaamay waa qof wax dheeraadaha sameeyey waa qof isagu isku tashaday laakiin aan tusaale ula-ayn tusaalihiina aan ugu nimid xudur waa ku mahadsantiin dad badan oo soomaaliyeed ay ka mid yihiin kuwa tigiyoglow ka yimid ama rab dhuuro ka yimid iyo kuwo kale oo degan dhul uu cadowgu haysto waxaa laga yaabaa in mararka qaarkood ay dareemaan qalbijab mararka qaarkood ay dareemaan qabjab mararka qaarkood ay dareemaan qabjab qalbijab iyo qaranjab laakiin waxaa la rabaa sida wiilasha iyo gabdhaha xudur jooga aanay isu dhiibin xorriyaddana u soo celiyeen in kulligeen aan qalbiga adkaysanno sababtoo ah waxaa ii muuqda iftiin iftiinkii soomaalinimada soo celinayay iftiinkii dalkeenna mideynayay iftiinkii dalkeenna xoreynayay iftiinkii sameynayay soomaaliya aan laga cararin ee loo soo cararo iftiinkii sameynayay soomaaliya loo soo shaqo doonto haddii aada tusaale u baahan tahayna xudur baa tusaale ka ah waan ogahay inaad baahiyo badan qabtaan waxaan la kulmay dhammaan mas-uuliyiinta reer xudur aniga iyo madaxweyne cabdicasiis oo ah markii afaraad ee uu yimaado xudur sidii madaxweynaha loogu doortay taasaa daliil u ah inuu rabo dalkiisa inuu wax u qabtayo dadkiisa waxaa naloo soo bandhigay baahiyaha a qabtaan annagoo la kaashanayna dhammaan hay-adaha kala duwan ee dowladda iyo beesha caalamkaba waxaan laga bilaabo maalinta berri ah indhaha dadka soomaaliyeed iyo beesha caalamka kusoo jeedinaynaa in sida ugu dhaqsaha badan dadka reer xudur loo soo gaaro loona caawiyo hay-adaha dawladda ama amni ama horumar waxaan leeyahay halkan waxaa jooga dad soomaaliyeed oo isku tashaday dhulkooda xoraystay horumar sameeyey soo gaara hay-adaha caalamigana oo dalkeenna ka howlgalana waxaan leeyahay waa laydinkula xisaabtamayaa haddii aadan xudur waxa ay rabaan u qabanina waan idinkugu sheegaynaa cod dheer haddii ilaahay idaayo ugu dambayntii waxaan rabaa inaan idinkaga mahad celiyo inaad ogteen dhaqanka soomaaliyeed soomaalidu waa dad weji furan oo albaabadooda furan yihiin oo martida soorta oon ka fikirin waxa ay haystaan ama waxa ay berri cunaayaan magaaladan intaasoo sano dhibka ku jirtay laakiin wiilal iyo gabdho soomaaliyeed ay u kaceen ay xoreeyeen waxaana loo furay albaab walba waxaana la siiyey wax walbood haysateen waxaana loo soo dhoweeyey sida ugu wanaagsaneed oo naloo soo dhoweyn lahaa intaas waxaa la sameeyey idinkoo aan ogahay dhibka aada soo marteen laakiin laakiin waxay ka turjumaysaa dhaqankii suubanaa ee soomaalinimada si idinka laydinkugu tusaale qaato oo laydinkugu daydo oo ciddii wax yar qalbi jab uu ku dhaco aada qalbiga ugu hagaajisaan waxaan idinka codsanayaa inaad sii xoojisaan isku duubnideena sii xoojisaan qaabka aad u wada shaqaysaan sababtoo ah markii aan joogay baydhaba madaxweyne cabdicasiis wuxuu igu yidhi marar badan si aada dawladnimada adiga laftaada u jeclaatid ra-iisul wasaare waa inaad ila tagtaa xudur markaasaad soo arkaysaa macnaha dawladnimada isagana waan u mahad celinayaa idinka daraaddiinna waxaan idin caddaynayaa inay farxad ii tahay inaad tihiin dadkayga inay farxad ii tahay inaan idinka idinla shaqaynayo inay farxad ii tahay inaad soomaali tihiin maadaama reer xudur ay isugu duuban yihiin siday isugu duuban yihiin hamigooduna uu u sarreeyo siduu u sarreeyo waxaan keliya dhihi karaa soomaaliya rajadeedu way fiican tahay mustaqbalkeenu wuu fiican yahay maraan dheeraynna haddii ilaahay yaraado qaaradda africa waxaa hogaamin doonta dowladda soomaliya
restaurant fast food and cafeteria mar ila muwalan hayna mujtamac usiin warramay may usub mi itaraana go-ideer wali usubon adihana deersaasay dareerig dheegno mukaahidi dheelan hayna id diamond plaza iyo baydhowna ka furi bes intaasa dhimanayti diamond plaza dhabiilnimaadiya ii dhinaga raashinkii yaaloba wallandhika un lahayna walilada dhoowayaay dhadhimanaayaan raashinkii dhinaga doranaay ollo weydina mari diamond blaza dhinisheelanbadadi dhabtasaad han ogaata faydhaayoga hakataab diamond plaza langmadofadheedi dhadhamii raashinshe dhawad madilal karsirumana diamond hungurishe inniku dhagaagamaka dhiiradow adiira dhubudkaale weedaadsa usuun dhunjiskay leyla toose diamond balaza shaqaalo maykiinka diyaar aha haldare hadiike
waayahay dhegeystayaal qayb hore barnaamijka kulanka warsan ayaa kuguda jirnaa waliba hudasan kale hamiin falan barnaamijka kulanka warsan oo asxaabay cabdirashiid rashkabo ayaa saari waan siin dareesay wasiirka amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ayaa waliba uusa faahfaahin ku biyaya qorshaha amniga ee deegaanada maamulka galmudug oo dhowaan iyo la wareegana ciidamo ku tirsan dowladda federaalka soomaaliya oo horey iyo haada jiran ahlusuna wasiirka wasaaradda amniga ee dowladda federaalka soomaaliya ee sheegay inay dowladda federaalka soomaaliya ay kugoontosaday wallanqobadalahaya amniga deegaanada galmudug oo dhowaan ciidamo shaladun iyo gacanta ka dhikanha haddaba wasiirka mar uusa su-aalo ku weydaaya shirkareeda helisoogka deegaanada galmudug iyo waliba uusa sheegaya inay iyo walqabado doonaan amniga guud ee deegaanada galmuduga
inay soo xidheen rag khubaro iyo gabdho khubaro ah oo aqoon maadi iyo diini leh marka aad aad aan faraxsanahay mar hadday intaas idin joogaan waxay idin sheegaan aad iska yaraanaysa sababtoo ah ragga iyo gabdhaha ku jiro adu aada ugu kalsoon aqoon durugsan u leeyihiin haddee noqon lahayd diinta iyo haddee noqon lahayd maadigo rag jagooyin badan iyo gabdhaha ku jiro oo xilada soo qabta dowladda dowladda hore iyo dowladaha dambeba sidoo kale waxaan faraxsanahay in duurka dhaqanka ayagana aqoon dheer ay leeyihiin dowladnimada iyo xagga diinta marka wax badan ii sheeg mahay laakiin waxaan maadaama uu sheeg professor yaxya waxaan rabaa xoogaa yarnaan idin sheego oo ah meesha ay marayso isdhexgalka ciidamada ciidamada la qarameeyey iyo meesha aan tiigsanayna fuujarka iyo hadafku muxuu yahay marka hore waxaan nahay in la yahay wasaaraha xukuumadda federaalka oo halkaan uu joogo muddo laba bil ka dhawaan sidoo kale madaxa xukuumadda ee galmudug iyo madaxweyne xaaf ayagana waa mahadcelinaa ayaga la-aantood mas-uulkabi lahayn intaas oo dhan odayga soomaaliya madaxweyne maxamed cabdullahi farmaajo waasan intaas fursadaasiina wasaaraha mas-uulkabi lahayn isagana waa mahadcelinaa intaas kadib marka halkaan nimid waxaa wada ogsoontihiin dadka intooda badan ma xaqiiqsanan mana rumaysnayn inaan maanta o kale aan soo gaarin mana xaqiiqsanin waxaan ilaah ka baraya mar dhow in dowlad loo dhan yahay dad gacmihiin aan ku dhiseen in galmudug loo dhiso duulaahi rabbi subxaana watacaala marka halkaan nimid ciidamadii halkaan ugu nimid ahlusunna oo xaqiiqda nabadgelyadii amnigan aada ugu shaqeeyey wuxuu wasaaraha soo bandhigay inay la falgalaan ama ay ka mid noqdaan ciidamada federaalka qaybahooda kala gedisan military haddee noqon lahayd boliis nabad sugidda iyo asluubta muddo yar kadib waa la mahadiis way aqbaleen liisa loo kala sameeyey waxaa lagu kala daray afartaas ciidamo qaybahooda kala duwan aa lagu wada daray waa lagu guulaystay isla markii biometer restoration ah aan halkaan ugu yeernay iyo gobollada kale oo oo ay ka tirsasaha galmudug aa la wadageeyey biometer restoration laga soo qaaday ciidamada qaybahooda kala duwan bishii ugu horreysay intayna dhammaan labaatan shanta bishii july aan nimid halkan bishi kale july intayna soddon kala gaarin lacagtooda waa la wada siiyey inta la qarmeeyey muddo yar kadib ayagana sidoo kale gabadooyina soo dalbadeen ahlusunna wal jamaaca ama maamulka halkan joogay ayagana wixii markaas suurtagal ahay waa la daaqsiiyey intaas kadib ma ku ekeen kadib waxaan isku daynay in tababar la siiyo ciidamada maadaama ay tababar baahan yihiin la qarameeyey qaar saraakiin noqdeen dhowr heera oo kala saarnay wixii boliis ahay oo saraakiil ah magaalada muqdisho u dana boliisku a ogtihiin waa saaxiib koowaad ee bulshada waxaa laga qabanay in ay badanaa shaqeeyaan magaalooyinka ka shaqeeyaan waa boliis marka boliiska saraakiisha boliis waxaan u dirnay magaalada muqdisho si ay soo qaataan tababarka ahaan lahayd ama aqoon korarsi tababarku wuu u socdaa almahadis waa lix iyo toban ka mid ah saraakiisha shalay waxaa loo diray jabuuti see tababar dheeraad saddex dil ugu soo qata intaas markaan marayna ciidamada tababar loo fadiyo uniforma loo keenay biometricsana la siiyey mushaaradkooda bisha labaad way qaateen sidoo kale dowladda federaalka waxay xaqiijisay in intaan kelin lagu kaaftoomi karin ee inhan hadafka keliya in dadkan laisku daro oo shirka keliya in ahaan ay ahaata sida loo reyn lahay degaanada galmudug intay cadowga gacanta ku jira meel duleedka guriceel ah xere la yidhaahda har qabow aniga guddiga dhowr mara tegeen marna anaga ila tegeen waxaa lagu xereeyay ciidamo military ah oo loogu talagalay dib xoreynta degaanada gacanta cadowga qawaariijta ay ku jirto ciidamada tababara u socdo tababarka qaybkooda way dhamaysteen hadduu ilaah yidhaahdo ciidamada kale waxay ku xereysan yihiin qaybka kuulaasanaada magaalada dulsmareed hadduu ilaah yidhaahdo ayagana mar dhow hadduu tababarka u dhamaado ayadoo lagu xoojinaya ciidamada kuwa ilaasanaad mar dhow insha allah dib xoreyntaaga geli doona intaana doorashada la gelin kahor waxaan samayn doonaa in degaanadaas dib xoreyntooda dib loo bilaabo billahi rabi subxaana watacaala intaas waa inta horrac aan sameynay intaas keliya haddana maaha waxaan rabnaa sidoo kale ciidamada isku dhafka ah inay yihiin ciidamo federaal ah oo meel kasta wadanka soomaaliyeed inuu tegi karo qofka uu mas-uulka noqon karo uun hore usii socon karo aanu ahayn galmudug oo keliya marka waxaan rabnaa hadduu ilaahiyadaada sida koosaa uma socotaan ciidamada lagu diyaariyey hiiraan ciidamadaasna waxaan rabnaa hadduu ilaah yadaahdo in lasoo wada eegana gurceel xeradaas la keeno tababarees la qaataan kadibna galmudug la faro sidoo kale hirshabeelna sidoo kale loo xoreeyo iyo deegaanada kale ay ku jiro waddanka oo dhan cadow qabarisha ay haystaan waxaa usoojin ciidamada ama aada aada oo ammaanayo marka la isku daray wada shaqeyn buuxay sameeyeen wayna isla falgaleen si fiican ugu shaqeeyaan xaqiiqda hadda waxaad arkaysaa nin ahlu sunna ah oo xukuma ciidamada galmudug oo federaal kuheed inuu taliyo u yahay nin kale taliyo ciidamihii ahlu sunna uu taliyo u yahay marka ciidamada waxay noqdeen hal ciidan oo qaran ah taasina waxaan ugu mahadcelinayaa waxaan ugu mahadcelinayaa dadka degan reer galmudug waana ogsoonnahay idinka naftiina meelo ciidanka soo jarteen haddayna salaadiinta ahaan lahayn heerkasna ma gaar lahayn ama ergada inteeda kale marka intaas markaan sameyna kadib waxaasoo dhan maxaa asal u ah waxaa asal u ah dowladnimada galmudug haddaana dowlad loo helin waxaan sameyna waxba miro ma dhalayso miro dalka marka alla kasagoo gacantiinu ku jira marka waxaan jeclaan lahaay in aada usoo xushaan dadkii masali lahaay oo loogu talagalay aanay ahayn habeenle xisna halkan oo laga sheegay reer walba qofka dhibo keliya inuuna soo garin oo qofka maxaa yaa galmudug wax u keeni karin yaa aqoon leh yaa karti leh yaa dulqaad leh inaa usoo xushaan jeclaada xildhibaanada jilahana subxana watacaala ciidamada saa ogto ogsoon tihiin federaalka soomaaliyeed markii maxamed cabdullahi farmaajo la doortay oo ra-isul wasaaraha magacaabay xaqiiqdii waxaan xaqiiqdii waxaan isku darnay in ciidamada biometry registration lagu sameeyo arrintaasi dhib weyn ayay dowladda kala kulantay waana la socotaan media waa ka aragteen qaarna gowjoogaad ka eheday ciidamada federaalka aniga xildhibaan ahay labada kun iyo tobankiila haddan xildhibaan ahay soddon kun iyo zaada aanan qornaa jirta ciidamada federaalka marka la yidhaahdo kun qof oo dagaal gashan lama heli jiro marka si saas loogu kaaftoomo xaqiiqdii madaxweynaha ra-isul wasaare dhexdeeda dhigteen saawada socotaa madaxweynaha wuxuu u dayay wasaaradda gaashaandhig uu joogo muddo deganaa kadib ra-isul wasaare ayaa hoosha gacanta ku dhigaa isagan ilaa hadduu meel kastu la daalaadhacaa in horumar laga gaaro ciidamada waa alla mahadis biometric marka la sameeyey ciidamada ahayd soddon kun waxay kusoo shub ay kusoo biishateen lix iyo toban kun waa la socotaa ciidamo badan inay kasoo baxeen aagay ku jireen ee qaar kamid a kama soo warbixin qaarka kasoo baxan waxay ugu soo baxeen waxyaalo badan waxaa dhici karta nin taliyo horjoogo ahaa inuu u qoran tahay afar boqol iyo konton ama sagaal boqol meeshana loogu tagahay boqol iyo konton keliya ee ciidamada loogu talagay inay sugaan amniga ay ka shaqeeyaan hoteelada iyo madaxda kale iyo guryaha ay ka shaqeeyaan marka arrintaas xaqiiqda dowladdu way ka dheelisay waxaan isku daynay qof walba goobta loogu talagay meeshuu qoryaha inuu tago lagu rejistaray uuna ka shaqeeyo marka horumaraha iyo guulaha la gaara hadda sagaalada hoose waxaasaa ka mid ah ciidanka la hordhaha la qoray ciidamada wadamada turkiya loo tababareen xaqiiqdii oo kaalin ka geystay marka waxaad arkaysaa waagi hore waxaad dhici jirtay marka meel la qoreeyo inay ciidamada kasoo noqdaan nimanka nabadiidkuna way barteen taasi kadaas ciidamada haddii arkaan ciidan soo soco meesha isaga baxaan waxay isleeyihiin markay ka baxaan oo soo noqon doontiis laakiin taas annagana waa barna farsamada waa alla mahadiis ciidamada meel kastay qabsan eegaa joogo isla marka waxaa loo tababaraa ciidamo daraawiish ah ciidamada daraawiisha aakarka goobta la wareegi doono marka halkaana sidoo kalan ka rabnaa hadduu ilaahi rabi subxaana watacaala ciidamo buliisha oo daraawiish in la tababara ciidamaha militariga meeshay qabtaan inay daba socdaan ciidamo buliisha oo daraawiish oo goobtaas ku sugnaado ee amniga magaaladaas usu sugaan mas-uuliyadaas ama gobolada ama degmada la qaban doono haddii ilahi rabi subxaana watacaala waxaan waya maanta inaa fadideen waxaan rabaa xoogaa dardaaran inaan gaysho waa xaqeeqa alla subxaana watacaala suuladda xusuubka wuxuu ku yidhi walaa tastawi xasanatu wala sayi'a idfac bilatii hiya axsan فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو ثمن عظيم آيلها حقيقة إلى إمبارسيه وهو يتقانا أنت بلن شيخ بزير ويسوه إلى حقيقة وحد أباتان إله مفر بردك وناجه ما تح إله مكلم برغبت حالة الرباء إذا حدث تسمى قفل قبلات يسوه كتبان inuu sabar u muujiyo xaqiiqa sabaraa guul lagu gaaraa in aada sabartaan wactasmu bixabli jimaaca jamiica walaa tasarabuuna halkeena nagu taalaa inaad kala tegida inaad dhisastaan dowlad marna inaada kala tegin aad isku daydaan haddaan mar la keena tegin horumaan la gaari doona hadduu ilahi rabbi subxaana watacaala rasuulka sal ly slam wuxuu yidhi wuxuu yidhi rasuulka sal alla alay wasalam اتق الله حيثما كنت واتبع سيئات حسنها وخالق الناس بقلوب الحسنه marka sidoo kale meel kastoo joogin allada subxaana watacaala laga baqo wanaagana la daba dhigo xumaantana la daba dhigo xumaan saasa meel kastoo u joogo qofka ilaah la baqo marka waxaan mar labaad mar saddexaad laga mahadcelinaa guddiga bulshiinta uusa ardaara maha gudaha shirkaansi ay daadihinayso iyo mar balse ay ku dayseen idinkan waxaan ugu boorinayaa walaalaha waa aragteen waxaa tusaale ah oo hadda ugu dambeysay arrinta ka dhacday huusha iyo xeraalle inay iscafiyeen waxaan umeenaa habeenkeena shirka guura waa fadhiyey waa laga dhagaajiyey meeshaasay ku eg tahay waxaan aaminsanahay inta kale iska fuudaa laba soo hadii iscafiyaan inta kale in iscafiyo in hore loo socdo mar labaad iyo mar saddexaad duubanku way mahadsan yihiin ergabi way mahadsan yihiin soomaalida dhan waxay fiirinaysaa galmudug waay soomaalida dhan waxay usoo jeeda waa galmudug galmudug haddaad maanta waxay ku jirto ama waxay ku sugan tahay aanan ugu danaanina waxaa ogaanaysay soomaaliya hanti lahaay iyo annaga jubdiga gelinka dowlad ahaan qiqdan gumaysiinta hadda soo bilaaban galmudug waa la socotaa wuxuu ku soo bilaabtay ilaa iyo shirka jabuuti ka hor allabasuus
أصلا بري أولادنا abshir بلدينا ينين كويتي hadda awlaadana si isbaagwad weeldhadayaan أحسان كلوا ولبا مشلهرنا بلدينا هدي هذا الله هايتي عن يالكي بلدينا لكو قرضاي هير كستو يو هادان با هدا ودنك يديار كينك ايين بلدينا 1 2 3 او اي ونقا مركيو سدالة إلا أسو كديرو سدجر baladina one two three dhinaga raashiinada awlaada baladiina ayaa caanka ka haytiina hadda kiindiyaaru iyo oo ku kooban buskud iyo weliba yoogadii awlaada la siyaayey iyo weliba nooc kasto ku mid ee raashiinada war laka faraxoo nin wadda ma jarta aha mar damba ku welwala doonta nafaqadarada onaga kiije
waayahay dhegeystayaal qaybo dhexe barnaamijka kulanku warsan isla marayna weliba wadsan kala dhegeystayaal ahamiin faylanga wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee soomaaliya ahmed ciise cawid yaa weliba usa ka warbiyaya waxyaabihin qof soomi muddadii lito bilood ee soomaaliya haysatay ee guddoonka shirka jaamacadda carabta wasiirka yaa sheegay in waxyaabo badan iyo qof soomenga islamarkaasna iyo sii wada doonaan rajada keedanga shirarka een guddoonka jaamacadda carabta haddaba waa ko wasiirka hore moosey arrimo kala faahfaahiyow
aniga iyo wasaaradda arrimaha dibadda safaaradeenna iyo manduubiyadeena maxaa la yihahdaa jaamacadda carabta iyo dalka iyo dadka soomaaliyeed in aynu madax ka noqonay oo aynu yeelanay shir guddoonka lixdii bilooda lasoo dhaafay golaha wasiirada ee jaamacadda carabta maarishtii lasoo dhaafay ayay ahayd markii ay soomaaliya ay madax ka noqotay maxaa la yidhaahdaa shirka jaamacadda carabta golihiisa wasiirada maanta oo bisha sebtembar ay toban tahayna waxaan ku wareejiyey sidaad sheegtay wasiirka arrimaha dibadda ee dalka ciraaq oo lixda bilooda soo socota shirgudoomin doona golaha wasiirada jaamacadda carabta waxyaabo badan ayaa qabsoomay lagu qabsoomay jaamacadda carabta muddadii soomaaliya ay madaxda ka ahayd sidii maantaba lagu qirayey maxaa la yihahdaa shirkii oo wasiiradii hadloo dhami ay tilmaameen muddadaas soomaaliya siday sida fiican ay u maamuleysay shir guddoonka oy uga shaqaynaysay is maaragtay issoo dhowaanshaha wadamada carabta iyo iskaashigooda iyo shaqada ay jaamacadda carabtu ay la leedahay xiriirada ay la leedahay dalalka adduunka intii aan joogay waxaa jiray shirkii jaamacadda carabta iyo dalka ruushka oo mooska ka dhacay oo aan la shil guddoominay wasiirka arrimaha dibadda ee ruushka waxaa kaloo jiray shirar dhowra oo oo istihnaaya ama aan caadi ahayn oo iyaguna qaahiro ka dhacay oo aan shil guddoominay kuwa looga hadlay xaaladda falastiin iyo maaragtay maxaa la yihahdaa iyo dalalka carabta qaarkood dhibaato ka jirtay intaasoo dhan waxaa lagu dhameeyey wada tashi isoo dhowaansho mana ay ahayn arrimo dhib yar arrimo badan oo caalamka islaamka dhibka haysata ayaa jira maantana waa looga hadlay shirkii sida dhibaatooyinka jirta dadka haysta dadka iyo dalka falastiin dhibaatooyinka haysta iyo colaadaha ka taagan dalka libiya suuriya iyo yemen marka annaga sharaf weyn ayay noo ahayd haddaanu nahay dadka matalaya ummadda soomaaliyeed iyo dowladda soomaaliyeed inaanu jaamacadda carabta madax ka ahaano golahooda wasiirada muddo lix bilooda muddo dheer ayay arintaasi ay aynu ka maqnayn maxafalada adduunka marka intaasaaba guul noogu filan laakiin hadda waxyaaba la taaban karo jaamacadda carabta muddadan aynu madaxda soomaaliya ka ahayd golaha wasiirada la qabtayna way jiraan maantana waa laga markhaanti furay marka maanta munaasabadan waxa aan u mahadnaqayaa howlwadeenada iyo diblomaasiyiinta ka howlgala safaaradda ahna manduubiyadda ama maaragtay maxaa la yihahdaa kooxda noo joogta safaaradda masar iyo jaamacadda carabta intaba oo dadaal badan ka geystay iyo taageerada aanu ka helay madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha muddadii aan ka ahaa shirgudoonka golaha wasiirada ee jaamacadda carabta sidoo kale kaalmadii aan ka helay iyo garab istaaggii aan ka helay wasiirada kaleetoo saaxiibaday oo jaamacadda carabta dalalkooda iyo ammaanada ama xokeynta ururka jaamacadda carabta marka sidaas ayay ahayd arrintu waana ku faraxsannahay kaalinta aan ka geysanay hawsha jaamacadda carabtu ay qabato iyo kaalinta ay soomaaliya uga jirto maantana go-aamadii shir ka soo baxay waxaa ugu weynaa in la qiray horumarka soomaaliya dadka soomaaliya samaynayaan iyo in la garab istaago dhan siyaasadeed dhan amni dhan dhaqaale intaba dadka soomaaliyeed iyo dowla
جنرال فرنيجر أروضة أبريوغ حفيظة إي إلو إي الآمن abshirsada iidoysada is-aroosamadu waan istareyha arwadi liin oomanayay inbadan unusugaani arwo alla aamin jenaraal farneejar baydhowniin koytay alaab wareeg wayka oombahi ilaa waliijeela uurkaana anroona alaab wareeg ebadseeba arlaadan leenka aragna ariitii ada andhagtooba madii uloosee ismootidoona
waayahay dhegeystayaal qayb dambe barnaamijka kulanka warsaaya samarayna waliba wada singilaa dhegeystayaal hamiin faylan barnaamijka waliba hasaare waan sirin dareysa dhegeystayaal anoo Abdirashiid Rashka boy dhegeystayaal dhanka farsamadu waa saaxiibkayga Gabsha gudoomiyaha maxkamadda sare ee Soomaaliya Baashi Yuusuf Ahmed ya waliba usageega magaalada Muqdisho uu ku furaya imtixaan lan galaw afartan jaga garsoornimo iyo saasoo kala konton kalkaaliya oo ay qaadan doonta maxkamadda Shaadowng ee gobolka Banaadir gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa sheegay inay ardayda ama dadka haddaba fadheeda imtixaankasay iyo ku rajayayanga inay ku guulaysan doonaan fursadaha uu saada sheegay oo yahay daasaartii maxkamadda sare ee dalka soomaaliya بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم een aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan inoogu furo imtixaanka ay u fadhiisanayaan tartamayaasha u tartamaya jagooyinka garsoorannimo ee ay soo xayeysiisay maxkamadda sare maanta waxaa halkan imtixaan u fadhiisanaya laba boqol iyo shan iyo toban tartame oo u tartamaya afartan jago oo garsoorannimo oo loo qaadanayo maxkamadaha kala duwan ee gobolka banaadir sida degmooyinka gobolka iyo rafcaanka runtii waxaan u mahadnaqayaa cid kasta oo hawshan gacan ka geysatay hawshan waxay soo martay heerar kala duwan oo ay ugu horrayso in laga wada hadlo sidii ay u suurtogeli lahayd in la qaato garsoorayaal iyo kaaliyayaal u adeega bulshada si ay bulshadu u hesho adeegga cadaaladeed ay u ooman tahay waxaan marka koowaad u mahadnaqayaa madaxweynaha qaranka oo isagu runtii aqbalay oo nala gartay baahida loo qabo in la qaato garsoorayaal iyo kaaliyayaal ballan qaadayna in miisaaniyadda lagu daro marka waa halkay ka soo bilaabantay weeye intaa kadib waxaa la sameeyey in la baahiyey oo websaydada iyo joornaalada iyo raadhiyada lagu baahiyey dadkuna ay soo abalegareeyeen si furan oo qofna cid aanay keenin qof walba markuu arkay baaqii ama applicationskii isagoo madax bannaan oo aan xildhibaan wadin oo aan oday wadin oo aanu qof kale wadin inuu isagu soo dirto cv-giisa iyo codsigiisa kadibna lagu soo saaro liiska gaaban ee imtixaanka u fadhiisanaya waxaa soo codsaday sagaashankaa jago afartanka garsoore iyo kontonka kaaliye dad ku dhow kun iyo laba boqol oo qof kun iyo labadii boqol ee qof markii la kala xulay ayaa waxaa ka soo baxay shan boqol oo qof waad garan karaysaan hawsha ay leedahay shaqada intaa leeg runtii ujeeddooyinka ugu waaweyn ee laga leeyahayna waxaa ka mida kow marka koowaad in loo sinaado fursadaha dalka ka bannaanaada oo ummadda soomaaliyeed fursad kasta oo soo baxda ama ha noqoto mid shaqo ama mid kale ha noqotee gaar ahaan inta annagu aannu mas-uuliyaddeeda hayna ee garsoorka ah in ummadda soomaaliyeed ay u sinaato inay si furan ugu tartamaan inay noqoto maxaad garanaysaa ee aanay noqon yaad garanaysaa si loo helo garsoorayaal iyo kaaliyaal xirfadlayaal ah aqoon leh waayo aragnimo leh alla ka cabsanaya ummadda soomaaliyeedna ugu adeega si cadaalad ah oo madax bannaan oo dhexdhexaad ah oo daah furan oo sharciga oo keliyata ku shaqaynaya dadkanu rabno inaannu hellaa waa dadka noocaasa waxaannu aaminsannahay dadka noocaasa habka keliya ee lagu heli karaya inay tahay hab furan oo cadaalad ah oo ku dhisan qofku waxa uu garanayo oo keliya inuu ku soo baxo qofka inaanay cidno wastayn inaanu oday keenin inaanu xildhibaan keenin dadka halkan ku fadhiyaana waxay ku yimaadeen aqoontooda waxay ku yimaadeen waayaaragnimadooda waxayna kusii kala bixi doonaan insha allahu tacaala taas bay kusii kala bixi doonaan maanta waxaynu imtixaanka aynu halkan u fadhinno ee u fadhiisanayaan labada boqol iyo shan iyo tobanka qof ee u tartamaya jawooyinka garsoore waxaa qaadaysa guddi ka kooban hay-ado kala duwan ay maxkamadda sare hogaaminayso xafiiska xeeraaliyaha guud wasaaradda cadaaladda ururka qareennada jaamacadda muqdisho iyo jaamacadda ummadda runtii waxaan aad iyo aad ugu mahad jaamacadda waxaan ujeedaa banaadir iyo jaamacadda ummadda waxaanu aad ugu mahadnaqaynaa guddidaasi awoodda iyo dadaalka ay geliyeen diyaarinta imtixaankaasi iyo wakhtigooda say u geliyeen waxaa kaloon u mahadnaqaynaa jaamacadda ummadda oo runtii iyaduna kaalin weyn ka qaadatay inaguna casuuntay inaynu hoolkan maanta aynu aynu maxaan ku dhahday ku qaadano waxaa kaloo u mahadnaqaynaa saxaafadda iyaguna runtii inagala soo qayb galay waxaan u mahadnaqaynaa guddiyadii iyaguna kala xulidda sameeyey ee muddada ka shaqaynayay kun iyo laba boqol oo qof inay kala saaraan oo ay ka soo saaraan intii buuxisay shuruudihii looga baahnaa insha allahu tacaala waxaynu rajaynaynaa inuu imtixaankaas si guula inoogu dhammaado inaynu helo dadka ugu aqoonta badan ugu aragnimada badan ugu kartida badan ugu daacadsan ugu alla kacabsiga badan inay halkan inooga soo baxaan intaa kadibna inay gaadhsiiyaan ummadda hadafka aynu leenahay ee ah ummaddan inay hesho cadaaladda ay u ooman tahay oo aanu aaminsannahay inay aasaas iyo budhig u tahay dib u dhiska dalka markaa guul baan inoo rajaynayaa imtixaankiina waa inoo furan yahay aad iyo aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu
kana badan lankii kihimyaaya sugaay kambani dhisma kaamilay agadshay kurbada leetay ogaw may weeli saxaab construction company-ya haddii ikol kalaylasi ilbaabadis yacni kuway kormajara reed maylo kooy kumbar galab dhisma kawaytaan dhimanayne kaamilay kulisho kor illasala hambuy keed waliya kajari hadda wali ha korari saxaab construction company isqab dalab dhismo koy arag waa kaamil weelay saxaab construction company marbahoo kaskaashan ini daar digsiisato kambani dhisma muhuraaso kumiyaalka la saw saxaab construction company dalab isdhaw waako kan dhis
waayahay dhegeystayaal qaybo ugu dambe barnaamijka kulanku warsaa kuguda jirnaa waliba wada siinkaraa dhegeystayaal amiin faylanga wasiirka wasaaradda amniga ee maamulka puntland cabdisamed maxamed yaa waliba usa ciidamada maamulka puntland usukulaadalay ee xaaladda amni ee deegaanada maamulka puntland waliba usa sheegay wasiirka amniga ee maamulka puntland cabdi cabdisamed maxamed inay magaalada garowe ee xarunta maamulka puntland iyo ciidamada kaalin ku qaadanga sugowka amniga haddaba waa ko wasiirka oo ciidamada la hadalo kuleedna waliba meersay ku hadalee taliyaha ciidanka daraawiishta ee maamulka puntland taliyaha ciidanka booliska iyo ku-xigeenkiisa taliyaha ciidanka biidsa iyo ku-xigeenkiisa saraakiisha kale iyo mas-uuliyiinta kale halkan ka soo qayb galay oo uu ka mid yahay guddoomiye ku-xigeenka gobolka ahna kusimaha guddoomiyaha gobolka guddoomiyaha degmada saraakiisha ciidanka iyo colalka iyo hortaagan wata iyo ciidanka bahda saxaafadda dhammaan waxaan leeyahay assalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu muhiimadda ciidankani uu leeyahay iyo ujeedka ciidankani uu leeyahay mas-uuliyiintii iga horreeyebaa aada uga hadlay si faahfaahsan uga hadlay laba qodob un baan rabaa inaan iftiimiyo waa marka hore ee ciidankan waxaa weeye ciidanka tayeynta amniga caasimadda puntland waa ciidan laga soo xulay colalka ciidamada loo arkay inay yihiin ciidankii ugu habboonaa iyaga iyo saraakiisha wata waxaannu ka rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo ciidankaas sida loo soo xulay iyaga iyo saraakiisha wataba inay u gudan doonaan waajibaadkooda loo xushay waxaannu rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo inay noqdaan ciidamo ku guulaysta bilad sharaf ciidamo ku guulaysta dallacsiin ciidamo ku guulaysta in la wanaajiyo oo la karaameeyo waa rajaynaynaa hadduu ilaahay idmo hawshaa loo igmaday in aysan cidna ugu turin tan labaad oo aan tilmaamaya waxay tahay magaalada garowe ee ah caasimadda puntland waxa ay ka mid tahay caasimadaha afrika ugu nabadda badan bay ka mid tahay laakiin innaga oo mas-uuliyiintii ah iyo shacabkii magaalada ku dhaqnaa iyo ciidamadii baa waxaannu u muujinnay inay magaaladii tahay magaalo aan nabadgelyo ahayn markii magaalada gudaheedii teknikadii lagu kaxaystay oo magaalada gudaheeda qoryihii waaweynaa lala dhex maray oo magaalada gudaheeda ciidan aan shaqo ku jirin nin walba uu degta saartay qorigiisii ama tuuta ha wato ama dhar carabiya ha wato waxay u muuqatay goob furin ah oo dagaal ka jiro waxaan rabnaa marka magaaladu waxa ay mudan tahay iyo maqaamka ay leedahay inaynu muujinno magaaladu waa nabad dalku waa nabad garowe waa nabad caasimadaha afrika ugu nabadda badan bay ka mid tahay soomaaliyana waxay ku jirtaa haddaysan magaalada koowaad ahayn magaalooyinka ugu horreeya ugu nabadda badan ilaahay subxaana wa tacaala baa mahaddaa iska leh magaaladeenna iyo magaalooyinka kale nabadda inooga dhigay shacabka ku dhaqan caasimadda garowena aad baanu ugu mahad celinaynaa sida wanaagsan oo ay ula shaqeeyaan laamaha amniga oo ay amniga iyo nabadgelyada ugala shaqeeyaan waxaannu ka rabnaa tii oo ay laba jibbaareen waxaannu ka rabnaa tii oo ay darfaha qabteen oo ay si dhammaystiran ula shaqeeyeen ciidanka tayeynta amniga caasimadda iyo inta ka shaqaynaysa amniga caasimaddaba waxaan kaloo halkan aannu ka caddaynaynaa waxaa jira xeer u gaar ah tayeynta caasimadda amniga xeerkaasi waxa uu weli uu ku jiraa brosijarkii loogu talagalay golayaasha dawladda qaybna waa uu ka soo gudbay qaybna gacantay ku hayaan marka uu dhammaystirmo waxa uu noqonayaa xeer la dabaqo oo dhaqan gala mas-uuliyiinta caasimadda garowe jooga ama wasiirra ha ahaadeen ama mas-uuliyiin kale ha ahaadeen dhammaan waxaa ka reeban inay istaafiyo tuuto wata qoryo wata ay la dhex maraan magaalada arrintaa in dhowaale haddeer annagu waxaanu magaalada ku dhex maraynay istaaf nin ama laba aan ka badnayn oo aan tuutana wadan qoryana wadan waxaana noo soo baxday markii ay ciidanka faraha badan nala socdeen iyo maantay inaannu dareemayno kalsooni ka badan shalay inaannu maanta dareemayno waxaannu rabnaa dhammaan mas-uuliyiinta dawladda inay garab ku siiyaan ciidamada tantayeynta amniga caasimadda iyo cidda loo xilsaaray in la fuliyo awaamirta soo baxday inaysan dhicin mas-uul isagu qayb ka noqda amni xumada dalka iyo caasimadda inaysan iman mas-uul ciidan tuuto wata iyo qoryo wata lagu arkaa dhammaan mas-uuliyiintu waxa ay wadan doonaan ciidamo qarsoon ciidamo hubkoodu qarsoon yahay oo ku filan amnigooda iyo sekuuritigooda ku filan waxaa inagu soo wajahan shirar caalami ah oo ugu soo horreeyo shirka qarsoomi doona shan iyo tobanka bishan oo ah shirkii maalgashiga puntland waxaa ka soo qaybgeli doona mas-uuliyiin caalamiya waxaa ka soo qaybgeli doona madaxweynayaal waxaa ka soo qaybgeli doona kambaniyo waaweyn oo caalami ah waxaa laynaga rabaa inaynu shacab iyo xukuumadba meel uga soo wada jeedsanno soo dhowaynta barnaamijka ballaaran ee dadkiiyo dalkaba faa'iidada u ah adkaynta amniga caasimadda iyo fududaynta dhammaan wax allaale wixii qayb ka noqon kara amniga caasimadda waxaan rabaa inaan hadalkayga aan ku soo gunaanado dhammaanteen waxaynu isku garabsan doonnaa oo aynu u wada diyaargaroobi doonnaa caasimaddu waa caasimadaha ugu amniga badan adduunka waa caasimadaha ugu amniga badan afrika waa caasimadaha ugu amniga badan soomaaliya laakiin inaynu ficil ahaan u muujinno hadduu yidhahdo cid kasta oo ka hor timaadana waxaa qaban doona sharciga iyo xeerka waana lala tiigsan doonaa cid loogu turi doonaa ma jirto magacuu doona ha wato mas-uuliyadduu doona ha hayo waa loo siman yahay sharciga mar labaad iyo mar saddexaad aad baad u mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu haddee waad u jeeddaan inuu maanta hadalkan waxaynu isugu nimi baahi weyn oo aynu u qabno inaynu magaaladeenna quruxsanno tayaynta amniga magaaladu waa magaalada qurxinteeda magaaladaasani waa munaaraddii ama wejigii puntland weeye inay quruxsan tahay oo amni tahay oo nidaam lagu kala socdo waa lagama maarmaan haddaynu rabno inay caasimadii noo ahaato taasaa keentay baahida maanta halkaan intiina ta in kii laysugu yeedho oo aad hawshaa ka qaybgashaanin baahiyo badani waa jiraan dalku waad ogtihiin oo meelo qaabkood xaalad dagaal buu ku jiraa xalay mar aanu wada hadlaynay guddiyada waxaannu isnidhi war in arnaynu ciidankaan intaa leeg meel ku gufaynaa maanta oo baahi weynaynu u qabno amniga sugiddiisa arnaynu gelinaa haddana waxaa la isla gartay war caasimadda amnigeeda xasilintiisa iyo tayayntiisa waa wax walba ka weyn niman yahow sidaasaa laydiin soo soocay raggiinna hadalkan taagani kolley waxaan filayaa rag xulah oo culalka laga soo xulay oo hawshaas ku filan baa tihiin intii hadda muxuu idinka sheekaynayey baa loo baahan yahay in lagu dhaqmo bal marka ugu horraysa idinka shakhsiyan inay idinka muuqato inaad tihiin kuwa u qalma xasilinta tayaynta amniga magaalada inaad horta tihiin niman u qalma inaad xilkaa gudataan oo idinku iska bilowdaan marka ugu horraysa nidaamka iyo akhlaaqda iska bilowdaan meeshaad ku shaqaynaysaani waa caasimaddeenni dadkeennii baa jooga waxaa loo baahan yahay in si asluubsan oo xurmaysan oo akhlaaq leh loola dhaqmo dadka in lagu boodo oo la handado oo la dhibaateeyo dooni mayno qofkii dhibaato la yimaada oo isagu fulin waaya waajibaadkii laga rabay haddii qofkaas tallaabadii ku habboon baan ka qaadayna laakiin dadka kaleeto in loo turo oo akhlaaq loo muujiyo oo ay ciidankooda ku diirsadaan baa loo baahanyay oo ay fahmaan inaad ka shaqaynaysaaniin tayayntii amniga caasimadda waxaan rajaynaynaa in hawshaa lagu guulaysto intii hadda wuxuu idinka sheekeeyey baa idin hor taalla oo la doonayaa inaad qabataan ciidanku waa kala qaybsanaanayaayo ridaha laga soo galo magaalada ciidamaha joogaya hadday noqon lahayd waddadaas gaalkacyo loo aado iyo waddadaas waqooyi loo aado iyo waddada boosaaso loo aado intaba ciidamaha joogaya waa dhici kartaa meelo kaloo waddooyina in ciidan la dhigo sidaas hadda laga sheekaynayey qof tuute wata oo qori wata iyo qof shacaba oo qori wata oo magaaladaa lagu arki karaa ma jiro qofkaa tuutaha wataa waa inuu yahay qof shaqo u socda ama hawl ku jira inuu yahay ciidamada amar baanu siinay meel kastay joogaaniin qofkii amar la'aan isagoo tuuto wata oo qori wata lagu arko waddada isagoo maraya ama isagoo buushashka fadhiya waa la qabanayaa qoriga waa laga qaadaya waa la xidhayaa waana la soo wargelinayaa annaguna talaaladii ka horbuun baanu ka qaadaynaa arrintaasaa inoo ballana waxaynu la dagaalamaynaa waa dadkaas akhlaaq xumada ka muujinaya magaalada tanu hadda waxay iska noqotay dariiq kastaad marayso waxaa arkaysa laba nin saddex nin laba nin saddex nin oo qoriya sito oo shacaba meesha tanu furan dagaal baa meeshaani soo caasimadii maaha ogolaan mayno qof kasta oo qori wata oo shacaba waa laga qaadaya qoriga waa laga qaadaya waa la xiraya saasaa inoo ballana ilaahay idankiis waxaa laidin rajaynayaa inaad ku guulaysataan liin hawshiina idinkuna iska bilowdaan tayaynta dhaqanka wanaagsan ee caasimadda idinkaa iska bilaabaya hadda arrimihii muxuu idinka hadlaayo laabuushashka iyo qaadka iyo waxyaalaha bal horta idinka ha idinka muuqato inay aad ka nasahan tihiin waxaa la sheegaayo laakiin haddaad tiyaahdaan tayayn baanu ku jirnaa oo ciidankii tayayntaanu nahay caasimadda amnigeeda oo haddana halkan qaad kuugu jiro ood cunayso haddi foosba ka weyni ma jiro xaashaa lilaahi arrintaas iyadaa waa in laga fogaadaa guul baan idiin rajaynaynaa ilaahay iidankiisa inaad hawshiina ku guulaysataan baan rajaynaynaa sidaasaa inoo balladah kollayba wixii mas-uuliyiintiinni baa wada joogta taliyihii taliyo xigeenkii taliyaashii kooxaha kulligood waa joogaaniin hawshaa waxaa loo baahan yahay in si buuxda loo qabto idinka dhexdiinna amniga iyo maxaan kuushe nidaamku inuu adkaado
xarunta ganacsiga ee bystar aalado asriga ahoo dhakashaal adeegadow isinshow elektronigu askunshoona stationary intaas meerilanka seedowna xarunta ganacsiga ee bystar owil carwudiyo arlaabon baydhow ulbaabadeenna ka bannaga electronic stationary laka aragyo bystar business center ee ilaa izad elektronic helsheewo stationary agabka hafiisyoon dheerin ashidanta iyo afuufa male agab shahaano aabaga galow bystar business center xarunta ganacsiga ee bystar cargu bariime ow bulshooda aan bogday walla baaldhakawma leh be ragaysnamay ka deerow
waayahay dhugunsiyaalla guudahan waliba antaa kaafmeeree barnaamijka kulanku warsan oo uu nimadan siinkuwa idaacadda warsan ee magaalada tambaydhabo barnaamijka uu kule baasaaray waana siinadirar si ay dhugunsiyaalla anuu cabdirashiid axmed ibraahim cabdirashiid lashkaboy dhanka farsamada madakudirta waliba magsarka iyo makiinadii maamadaayay saaxiibkayga maxamuud al cabdulaahi inti barnaamijkun barnaamij lamida reedon kulamaana waa cabdirashiid lashkaboy oo siinkutabaaw sidaas iyo amiin nabade assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu